bismi illaahi raxmaan raxiim wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin wsala allahu calaa sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam amaa bacd waxaan salaamhayaa dhammaan madaxa xukuumadda iyo golaha wasiirada iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed khaas ahaan dadka reer galmudug ah debad iyo gudaba salaan kadib maanta oo ay taariikhdu ahayd labaiy labaatanka bishii sideedaad waa agoost labadii kun iyo sagaal iyo tobankii waxaa caasimadda dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb ka dhacay shirkii caadiga ahaa ee golaha golaha wasiirada ee maamulka dowlad goboleedka galmudug waxaa warbixinno aada u kala duwan looga dhageystay wasiiro badan oo ay ka mid ahaayeen wasiirka amniga wasiirka caafimaadka wasiirka dhallinyarada wasiirka arrimaha gudaha waa aniga dib u heshiisiinta waxbarashada qorshaynta dhammaan xubnahaas oo uu ka tirsanaa weliba wasiirka qorshaynta oo ah xubin ka tirsan guddiga dib u heshiisiinta magaranaysaa galmudug oo dhowaan la dhisay waxa ay ka hadleen dhammaantood arrimo kala duwan oo aada u tiro badan meelo badanna taabanahayay waxyaabihii laysla soo qaaday waxaa ka mid ahaa kow in walaac aada iyo aada u tiro badan uu ka muujiyey golahu sida ay u socoto dib u heshiisiinta la doonahayo in laga ambaqaado oo laga yabyabo magaalada caasimadda ah ee dhuusamareeb oo lagu heshiisiiyo dhammaan beelaha reer galmudug walaac badan ayay ka muujiyeen qodobka labaad waxa ay ayadana sidoo kaleeto walaacaad u tiro badan uga muujiyeen oo weliba khatar ka digeen oo tiro badanna ka muujiyeen in qeyb ka mid a ergooyinka magaranaysaa ka qayb qaadan doona dib u heshiisiinta ama dowlad dhiska maamulka galmudug oo cusub lagu dhisi doono in ay ka qayb qaadin ay qayb ka mid ah ergooyinkaas sida la sheegay khatarta ay xambaarsan tahay in ergooyinkaas qaar ka mid ah looga yeeray meelaha ay joogaan xag jirku ayna lasoo xambaarsiiyey fikiro xag jir ah oo ay la dhex imaan doonaan ma garanaysaa dhismaha dowladda cusub oo galmudug oo la dhisi doono si ay u fuliyaan fikirkooda ah in lagu dhex abuuro oo lagu dhex yeesho xubno aaminsan fikirkooda inay ergooyinkaas maaragta ay tageen meelihii ay xukumeen fikirkoodana ay soo xambaarsiiyeen kuwaas fikirkooda wataa inay yimaadaan dhuusamareeb ayagoo ergooyinka ku jira ayna markaas ku abuuraan dad fikirkaas wataa walaac aad u tiro badan baa laga muujiyey kolley communikega iyaga soo baxay baad ku arki doontaan nooca uu qoran yahay qodobkaasi waxaa sidoo kaleeto la isla soo qaaday amniga caasimada dowlad goboleedka galmudug waa dhuusamareeb oo deterioration ama dibudhac yari aada moodo inuu ka muuqdo magaranaysaa waxyaabo badan oo aan jiri jirin oo aan dhici jirin oo aanu magaranaysaa anagu ka dadaali jirnay inaysan dhicin inay hadeertaan aada moodo inaan neglect garaynay oo xoogaa aan dib uga dhacnay marka waalaac aada u tiro badan baa iyadana laga muujiyay arrimaha magaranaysaa amniga caasimadda iyo sida uu noqon doono fikirada caynkaasa iyo hadallada caynkaas oo aan ka hadalnay waxaanu kusoo gabagabaynay in la isla qaatay qodobo hoos ku qoran oo qaybta dambe oo magaranaysaa communikega aad ku arki doontaan qodobka koowaad wuxuu odhanayaa dhammaan golaha wasiirada galmudug waxaa la farayaa in ay gutaan waajibaadkooda loo igmaday una adeegaan bulshadooda very obvious weeye waa sida aan ugu heshiinay in shaqadii aan ka gaabinay waxaan filaynay dowladda dhexe oo noo timid in ay wax tari doonto wixii aan wadnay waxaa noo muuqatay tii aan wadnayba inay ka inay degaankayaga iyo bulshadayada uga uga cawaaqib roon tahay midda hadda nagu soo korortay sidaa darteed in shaqooyinkayagii sidii aan u wadnay aan u wadanno in la saxo habraaca dib u heshiisiinta uuna qayb ka qaato maamulka dowlad goboleedka galmudug macnaha dib u heshiisiinta hadda la doonaya in laga ambaqaado magaalada iyada caasimada ah ee dhuusamareeb in aanan u daynin dalkiina annaga a degaankiina degan dadkuna dadka yaga yihiin in aanaan u daynin cidna ee aanu si toosa uga qayb qaadanno sidii dib u heshiisiintaas loo taabagelin lahaa ee u dhammaystirmi lahayd habraaceeda iyo magaranaysaa iyo nidaamkeedana aanu u joogtayn lahayn oo u qurxin lahayn qodobka saddexaadaasna wuxuu odhanayaa in ka hortag lagu sameeyo dhammaan ficilada guracan ee xag jirka ah gaar ahaan dadka ay doonayaan in ay ku yeeshaan maamulka cusub qodobka afraad wuxuu odhanayaa in ciidamadu dhammaan ay joogaan xaruumahooda marka laga reebo ciidamada loogu talagalay sugidda amniga caasimadda si amniga caasimadda u noqdo mid sugan oo aynu xaqiijino haddii aan la idmo qodobka shanaad wuxuu odhanayaa waana qodobka ugu dambeeya haddii aan la idmo waxaa jirtay ciidanka dowlad goboleedkeennan galmudug iyo dowladda federaalka horaa loogu heshiiyey inaan amisom looga baahnayn dhuusamareeb iyo galmudug oo aan nahay dad amnigooda ku filan laakiin qodobka siduu u qoran yahay baananu akrino in ciidamada isku dhafan ee booliska iyo nabad sugidda ay ku filan yihiin loona baahnayn ciidamo amisom ah waa sheegnay iyadoo hadda ka hor maamulka galmudug iyo dowladda federaalka ahi ay isku waafaqeen ciidamada amniga sugaya loona baahnayn ciidamo amisom ah sidaa daraaddeed ay ka dhalan karto haddii la keeno ciidamo amisom ah tuhum inuu ka dhalan karo isfaham daro inay ka dhalan karto in ay ka dhalan karto in ay dhacdo adeegsi awoodeed oo lagu caburinayo doorashada xorta iyo xalaasha aan u rabno ee ka dhici doonto galmudug waxaan filahaya qodobkaas waa qeexan yahay ummadda soomaaliyeed iyo dadka reer galmudugna saasay u fahmi doonaan ciidan amisom ah oo baahidoodu maanta aysan halkaan oolin haddii la keeno waxaa ka dhalan karta in la istuhmo in la isfahmi waayo waxaa ka dhalan karta in la dareemo in la doonayo in magaranaysaa awood magaranaysaa adeegsi awoodeed lagu isticmaalo oo lagu carburiyo bulshada si maaragtayti doorashada xorta iyo xalaasha ah oo aan sugayno haddii aan la idmo ugu dambayntii waxaan kusoo gunaanadahayaa golaha wasiiradu waxa ay uga digayaan cid kasta oo dabamarta heshiiskii ay gaareen dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka galmudug inay qaadan doonto cawaaqib xumada ka timaada arintaas waxay noqonaysaa heshiis baa jira waxaanan ka hadlayno oo kore oo dhan waa qodobo hadda ka hor laga wada hadlay oo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka galmudugba ay ku heshiiyeen oo qoran marka ciddii khilaafta oo isku dayda inay fulin weydo sida loo heshiiyey waxay qaadan doontaa cawaaqib daradii ka timaada wabilaahi towfiiq